alxamdulilah rab اlcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslem allahuma اnfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waa dariskeenii lixaad ee ka mida duruusteennii nuqbat اlfikr waxaynu ku soo jirnay xadiidkii marduudka ahaa waxau inoo soo sheegay sheekhu waxyaalaha xadiidka loo radiyo ama loo daciifiyo inay laba arrimood tahay inuu waayo itisaalu sanadkii xidhiirkii sanadka oo saqad iyo dhicitaanu ruwaaddiisii ku yimaado wuu inooga soo hadlay taa iyo qaybaheeda midna wuxuu inoogu soo tilmaamay dacni iyo durid lagu sameeyo ruwaadda qaar ka mida oo cadaaladdoodii ay markaa dhaawacanto taasna wuxuu inoogu tilmaamay toban arrimood inay ku timaaddo in raawigu uu noqdo mid ku been sheega xadiidka nebiga ama in lagu tuhmo ama qaladkiisu inuu bato ama khafladiisu iyo moogaantiisu inay markaa badato ama fisqi inay ku caddaado ama wahmiyo ismoodsiis ama mukhaalafo markaa hiqaaddii iyo ruwaaddii kale uu khilaafo ama isagoo markaa laga jaahil noqdo oo la garan waayo ama isagoo bidco ku dhaca ama isagoo xifdigiisu xumaado tobankaasayuu inoogu soo sheegay haddaa wuxuuna yidhi falawalu ka hore almawduucu mawduuc ayaa la yidhaahdaa waxau sheekhu leeyahay wejka ugu horeeya ee dacniga raawiga lagu sameeyo oo ah markaas inuu ku been sheego rasuulka ilaahay waxaa la yidhahdaa xadiidkiisa kaa mawduuc ayaa la yidhaahdaa mawduucna dee waa waxaa la dejistay ayaa looga jeedaa xagga istilaaxaan waxaa la dhahaa almukhtalacu almasnuucu almuftarac calaa rasuulilahi sala allahu calayh wasalam waa waxaa la been abuurtay ee la samaysay ee rasuulka ilaahay lagu been abuurtay ayaa mawduuc la yidhaahdaa xadiidna isaga laguma magacaabo xadiidka nabowigaana kama mid ahaa haddaba xukunkan xadiidka lagu xukminayo wadciga iyo inuu mawduuc yahay oo markaa la dejisay waxa weeyaan biariiqi danni alghaalib bay yidhahdeen culimmadu danniga iyo malaha qaalibka waddadiisa weeye ee ma aha markaa goyn iyo yaqiin markaa la yaqiininayo inuu markaas been abuurad uu sameeyey mar haddii lagu ogaado raawigaasi raawiin markaa nebiga ku been abuurtay inuu yahay wixii uu wariyey oo dhan waxaa laga soo qaadayaa inay yihiin wuxuu markaa dejisay oo isaguu la yimi laakiin dee mararka qaarkood ayuu run sheegi karaa oo markaa uu run sheegi karaa waxyaalaha markaas ku xambaara haddaba inuu raawi sameeyo been abuuradoo markaa nebiga uu ku been abuurto waxyaalo doona ayay markaa sheegaan culimmadu waxaa ka mid a dee inuu qofkani markaa xadiidkan mawduuc ah uu nebiga markaa dul saarayo inuu markaa ilaahayba ugu dhowaanayo oo uu doonayo dadka inuu khayraadka iyo wanaagga jeclaysiiyo ama munkaraadka iyo xumaanta inuu kaga reebo ayuu doonayaa qolyo markaa weliba yacni zuhdi iyo salaax markaa loo tiirinayey ayaana markaa arrinkaa u badnaa waayo dadka ayaa markaa waanay ugu shar badnaayeenoo dadka ayaa dee mawduucyadooda aqbalaya oo ku kalsoonaa sidii ninkii nuux ibnu abi maryam ee markaa suurad suurad markaa ugu dejiyey fadaa'isha qur'aanka ee markii la weydiiyeyna yidhi yacni waxaan arkay dadkii oo fiqigii abu xaniifa iyo maqaasidii ku yani mashquulay ibnu isxaaq dabeetana sidaa daraaddeed inaan ugu soo jeediyo ayaan doonayay waxaa kaloo ka mida inuu markaa qofkani uga jeedo diinta inuu fasahaadiyo diinta markaa inuu shaki markaa dadka ka geliyo ayaa markaa ujeeddadiisu ay noqon kartaayo yacni niman badanoo markaa zanaadiqa ah ayaa iyaguna markaa arrinkaa sameeyey oo markaa yacni waa diin xumo iyo markaa xumaan ay doonayaan diinta markaas inay geliyaan ayaa ujeeddaedu noqotaa mararka qaarkood waxay noqotaa inay intisaar lilmadaahib dadkii markay siba asxaabu lahwaa iyo bidaca yacnii inay waxay ku xoojinayaan markaa madaahibtooda iyo waxa ay qabaan markaa ayadana waa wax dhaca inay ku xoojisaan markaa axaadiida ay u samaystaan nin ahlubidaca ahoo bidcadiisii ka noqday baa wuxuu yidhi war iska eega xadiidka ciddaa ka qaadanaysaa marka aan ra'yi iyo waxaannu ku tagno xadiid ayuunbaanu u samayn jireen odhan jiray nebi maxamed baa yidhi iska hubiya mararka qaarkood markaa in kasab iyo markaa risiqa laga dayayo ayaa markaa mararka qaarkood dhacdo oo sida markaas dee qolyo markaas iyaguna samaynayey qusaasta ahayo markaa axaadiid aan jirin markaa samaynayey oo markaa dadka markaa wax kaga guranayay ayaguna waa jireen waxaa kaloo markaa ka mida in dee dadkan markaa madaxda ah ayadana loo sameeyo wax si markaa dee suuq agtooda markaas looga helo oo weliba majaalistooda markaas loogu ogolaadana inay markaa u sameeyaan axaadiid markaas aan jirinna way dhacaysa shuhro iyo markaa qofkani caan inuu noqdana ayadana wax markaa waxyaalaha ku xambaara ayay markaa ka mid ahayd waxyaalaha markaa lagu garto haddaba xadiidka mawduuca ah ee markaa nebiga la dul saaray dee waxaa ka mida inuu qofkan markaa isagu sameeyey inuu markaa qiray inuu xadiidkan markaa uu yahay xadiidu markaa been abuurtay oo nebiga sala allahu calayh wasalam uu dul saaray waxaa kaloo ka mida wax iqraarkiisa oo kale ka dhigan sidii mar hore aynu soo tilmaamayna imaamulxaakim wa ninuu kashifay masalan sheekh baan wax ka wariyey buu leeyihi markaasaa la odhanayaa goorma ayaa dhalatay xilliguu dhashay baa la hayaa sheekhaasi xilliguu dhintayna waa la hayaa dabeetana waxaa soo baxaysaa inaanay isba soo gaadhin sida mid horeynu soo tilmaanno imaamulxaakim yidhi sheekha wuxuu wax ka warinayaa intuu geeriyooday saddex iyo toban sannadood kadib ayuu markaa ninkani uu wax ka warinaya waxaa kale qariinooyin fara badan ayaa iyaguna markaa la xidhiidha oo mararka qaarkood tilmaamo oo xaaladiisa tilmaama masalan sida markaa arrin dhacday oo kale oo imaamu xaakim uu warinaya sayf bin cumar atamiimi nin la yidhaahdo ayaa wuxuu ihi sacad ibnu ariif nin la yidhaha baan ag joogni inankiisii oo ooyaya oo malcaamadii ka yimi baa nooyi rasuul maxaa kugu dhaco macallinkii bay soo garaacay buuli dabeetana wuxuu uhi macallimiinta maanta waan hoojin doonaa markaasuu xadiid dayso wuxuu xadaanii cikrama can ibni cabbaasin marfuucan mucallimu sibyaanikum shiraarukum aqaluhum raxmatan lilyatiim waaqladuhum cala almiskiin macallimiinta carruurta idin bara waa kuwa ugu sharka badan buu nebigu yidhi buuli waxaana markaa waa kuwa agoonka ugu naxariis daran waana kuwa masaakiinta ugu adag buu yidhi yacni waxyaalo kaloo markaa laga garta markaa kan la wari markaasi xaaladda raawigaa laga gartaa mararka qaarkoodna waxa la warinayo ayaa markaas laga gartaayo haddii xadiidkeeni uu ku yimaado isagoo dee qur'aankii khilaafsan ama sunnihii nebiga khilaafsan ama sariixulcaqli markaa khilaafsan isagana waxaa lagu argaranayaa inuu markaas ama xisiga iyo mushaahadada iyo xaqaiiqda taarikhda soo khilaafsan haddii la arko inuu mawduuc yahay waxaa kaloo ka mid a hadduu arrin yar yar yar yar oo sahlan waciid weyn iyo goodi weyn dusha laga saaro amaba yacnii camal yar abaalmarin weyn loo sheego ayana asbaabta lagu yani waxyaalaha lagu garto mawduuc ayay ka mid tahy masalan xadiid baa waxay ku sheegeen qofka toon cuna habeenka jumcaha yacnii ha ku hoobta naarta toddobaatan sano ayuu markaa ku hoobanayaa ama yacnii wuxuu soo tilmaamayay qofka salaatu duxaa intaa iyo intaasoo ragcadood tukada toddobaatan nebi ajrigooda ayaa la siinaya wax camal yaroo aad u basiita ayaa markaa waxa ajriga intaa leeg la siinaya ama cuquubada intaa leeg la dul saaraya markaa marka waxyaalahaasina waa waxyaalaha lagu garto in la wariyo markaa axaadiida mawduuca culimmadu waxay isku raacsan yihiin markaas inaanay bannaanayn iyadoo la ogyahay mawduuc inay tahay ama axkaam ha loo adeegsanaye ama qise iyo tarqiib ha loo adeegsanaye ma bannaana bay culimmadu yidhaahdeen qofkii isagu markaa warinaya ee caddaynaya sida dee kutubta badan ee loo dejiyey xadiidkaasi inuu mawduuciya ama nebiga lagu been abuurtay markaa iyadu dhib ma leh laakiin qofka markaas wariye isagoo markaa aan caddaynaynin isagu waa ku dambaabaya wayo qofka iga warrama baa nebigu buli xadiid uu arkaya inuu been yahay dee labada beenaale markaa midkood ayuu noqonayaa ama beenaalayaasha midkood ayuu noqonayaa in badanoo mufasiriinta ka mida ayaana markaa waxaa iska wada mawduuca iyo qisooyinka markaa israa'iiliga ahan jirin tafaasiirtooda markaa ku soo arooriyo waa kii siyuudi lahaa waman rawaaha fii kitaabihi qadar ka kitaabkiisa ku soo wariyaana kitaabkiisa markaa waa qurmiye falawalu haddaba ka u horeeye markaa waxyaalaha lagu dacniyo raawiga haddii kadibu raawi marka lagu dacniyayo layidhaha raawigaasi uu nebiga ayuu ku been abuurtaa xadiidkiisa almawduucu mawduuc ayaa la yidhaahdaa wathaanii ka labaadna almatruuku matruuk baa la yidhaahdaa wahaalidu ka saddexaadna almunkaru munkar weeye calaa ra'yin ra'yi haddaan ku soconno wakada raabicu waalkhaamisu ka afraad iyo ka shanaadna ayaguna waa la mid waxaa kaloo sheekhu ina yidhi ka labaad waa xadiidka markaas raawigiisa lagu tuhmay been oo masalan wuxuu ku been abuuraa wuxuu ku been sheegaa warkan iyo sheekadan uu dadka kale u sheegayo ayuu ku been sheegaa laakiin ma sugna inuu markaa xadiidka nebiga ku been abuurto ma sugna iyada markaa hadduu mutaham isaguna ku yahay kadibka matruuk baa la yidhahdaa matruukna waa ism mafcuulo min atarki waa yacni kaa laga tegey ama laga dhaqaaqay baa la yidhaahdaa isilaaxaanna waxay culimmadu yidhahan waa xadiidka isnaadkiisa uu ku sugan yahay raawi lagu tuhmayo been ayaa matruuk la yidhaahdaa mar hadduu xadiidka soo galo raawi been lagu tuumayaana xadiidka waxaa la odhanayaa matruuk baa la odhanayaa waana markaas martaba ahaan waa dee ka ku soo xigaba xadiidka mawduuca ah ka ku soo xiga ayuu markaa noqonayaa xagga markaas kala liidashada markaa xadiidu kala liitaan kuwaa marduudka la celinayaa waa ka martabahaan kuba soo xiga matruuk baa la yidhaahdaa tusaalahaan waxay u soo qatay xadiid ibnu maaja warinaya ibnu cabbaas rasuulku inuu ahaa kaana yarmil jibaara wuxuu tuulan jiray buuraha idaa saarat ishamsu qadran maa idaa faraqa min ramyihi sala duhra marka uu ramyiga ka faaruqan inuu duhur tukan jiray waa xadiid matruuka baa la leeyahay oo ibraahim ibnu cusmaan alcabsi nin la yidhaahdo oo mutaham bilkadiba ayaa ku sugan sidaa daraaddeed baa markaa loo yidhi matruuk ka saddexaad ee isagana awju acni fi raawi oo fuxshul qaladka ahaa marka qaladkiisu uu xumaado ee qaladkiisu uu badan yahay isagana munkar baa la yidhaahdaa waa calaa ra'yin haddaan ku soconno ra'yi ay qabaan culimmada qaarkood oo xadiidka munkarka ah culimmada qaar baan mukhaalafo u shardiin laba tacriif bay leeyihiin tacriifkii aynu soo marnay ee mashhuurkaa wuxuu ahaa maa khaalafa fiihi raawi daciifu alruwaata ahiqaat xadiidka munkarka waxaa la ydhaha wuxuu ku khilaafa raawi daciifi ruwaaddii hiqaadda ahayd hadduu iqa iqa ku khilaafo waataynu soo tilmaamnay hadduu nin iqa ay cid kaga iqaysan oo ama ka tiro badan amaba yani xagga iqanimada kaga heer sarreeya hadduu khilaafo shaad baa la odhanayay hadduu laakiin raawi daciifi ruwaad iqaada ama cid ka iqaysan uu khilaafo ayada waxaynu soo nidhi waxaa la yidhahdaa munkar baa la yidhaahdaa waxaa jira tacriif labaadoo odhanaya munkar waxaa la yidhaha man farada raawi daciifu bihi raawi daciifi xadiidkuu la keliyoobo ayaa la yidhaahdaa munkar markaa munkar haddaynu markaa ra'yigaa dambe qaadanno ee aan mukhaalafada shardinaynin haddii raawiga la dacniyo oo waxa lagu dacniya lagu darayaa fuxshulqalad ay tahy qaladkiisa oo xun munkar baa la yidhaahdaa wakadaa waxaa iyagu la mida buu yidhi oo ayadana xadiidkooda munkar lo odhanayaa wejkii afraad iyo kii shanaad ee raawiga lagu dacininayo kasratulkhafla iyo fisqigii khafladiisa iyo moogaantiisoo badataa iyo hadduu faasiq noqdo isagana xadiidkooda waxaa la odhanayaa munkar baa la odhanayaa munkar ayaa markaa la odhanayaa markaa wahaanii ka labaad almatruuku matruuk baa la yidhahdaa kaa laga tegi weeye wathaalidu ka saddexaadna ee fuxshulqaladkaaniga matruuka labaad waa markaa lagu tuumo been wathaaliduka saddexaad oo marka isagana fuxshulqalad qaladkiisuu badan yahay almunkaru munkar baa calaa ra'yin haddaan ku soconno wakada raabicu waalkhaamisu dacnigii afraad iyo shanaadna ayaguna waa la mido kasratulkhafla iyo fisqigaahi ayagana raawiga hadday ku sugnaato xadiidkooda waxaa la yidhaahdaa munkar ayaa la yidhaahdaa uma alwahmu haddaba wahmigii in uطulica calayhi haddii lagu daalacdo bilqaraa'ini qaraa'in iyo adilo iyo wax la xidhiidhay haddii lagu daalacdo wa jamci turuqi iyo turuqdii xadiidka oo laysu geeyo falmucallalu xadiidkaa mucallal ayaa la yidhaahdaa waxaa sheekhu halkanna uu inooga tilmaamayaa dacnigii lixaad oo ah wahmi oo isboodsiisa markaa wuxuu leeyahay wahmigaa haddii qaraa'in iyo adilo iyo wax la xidhiidhay lagu ogaado isboodsiiskaa raawigu isboodsiiyey oo xadiid mursala ayuu wasliyey uu xidhiidhiyey ama mid munqatic ah ayaabu xidhiidhiyey ama xadiid buu xadiis dhex geliyey waxyaalihii qawaadixda ahaayee markaa ceebaynayey mid ka mida ayuu markaa isku moodsiiyey uu la yimi xadiidkaa waxaa la yidhaahdaa mucallal ayaa la yidhaahdaa mucallalna waxaa la yidhaha huwa alxadiiu aladii ulica fiihi calaa cilatin taqdaxu fii sixatihi maca ana daahira wasalaama minha waa xadiidka lagu ogaaday ee lagu daalacday cillo iyo jiro ceebaynaysoo dhaawacaysa sixadiisa iyadoo daahirkiisa iyo muuqaalkiisuna uu yahay inuu ka badqabo marka waa asbaab qarsoon oo xadiidka markaas ceebaynaysa oo dhaawacaysa markaa cilalka xadiidkuna culumta xadiidka kuwa ugu adag ee ugu sharafda badan ayay ka mid yihiin waayo waxaa laga wariyey cabdiraxmaan mahdi inuu yidhi inaad cillo xadiid geliya garto ayaan ka jecelay labaatan xadiid oo aanan agtayda ahayn inaan ogaado taasaan ka jeclahay buuli waxaana markaa arrintaas keliya markaa ku kacdown cid ilaahay fahan markaa uu siiyey iyo xifdi waasica iyo macrifo taama horwaadda iyo maraatibtooda iyo markaa asaaniidda iyo mutuunta markaa aad iyo laxaad u yaqaana sidaa daraaddeed ayaa ragga markaa lagu yaqaanay rag koobanuna cali ibnu madiini iyo axmed ibnu xambal iyo bukhaari iyo yacquub ibn abishaybe iyo abi xaatim iyo abi zurca iyo taraqudni iyo raggaas ayuunbaa markaa lagu yaqaanay meelahay markaa dhacaanna xagga sanadka way dhacdaa xagga matnigana cilladu way dhacdaa labadoodabana waa ay dhacdaa oo masalan dad aanisa soo gaadhin oo kale ayaa markaa wax kala warinaya masalan waxay tusaalahaan u soo qaataa xadiid tirmidi iyo ibnu xibbaan iyo nasaa'iya marka ay sanadka dhacdo ibnu jariir baa ibnu jurayj baa laga wariyay can muusa bni cuqba can suhayl ibnu abi saalixin can abihi can abi hurayra man jalasa majlisan qofka meel fadhiisa fakasura fiihi laqaduu bato oo yidhaahda intaanu majliskiisa ka kicin subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilay ilaa ghufira lahu ma kaana fii majlisihi dalik majliskiisa wixii dhacay waa loo dhaafayaa marka xadiidka daahirkiisa sixa ayaad u muuqdaa in badanoo xufaadda ka mida ayaana ku qaldantay bay leeyihiin oo aan saxiix yeelay laakiin cilla khafiya ayaa ku suganoo macnaha waxaa la leeyahay ninkan muuse bnu cuqba la yidhaahdaa suhayl waxba kama maqlin iyo wax ka qaadasho markaa uu ka qaatay ma jirto sidaa daraaddeed baa markaa riwaayooyin kale ayaa markaa laga tasiixiyey waxaa kaloo dhacda mararka qaarkood matniga ayay cilladu dhacdaa xadiid abu daawuud warinaya tirmidina tacliiq ahaan ku warinayo ayaa isagana tusaalaaan la socda macmar baa zuuri ka warinaya can saciid ibni musayib can abi hurayra idaa waqacat ilfaratu fi samd markay ku dhacdo jiirkuu subagga uu ku dhaco hadduu jaamid yahay oo angegan yahayna fa alquuha wamaa xawlaha iyadii waxaanidhadaa tuura hadduu maaci yahayna ha u dhowaanina oo mid dareeraaw yahay marka isnaadkan daahirkiisa waxaa la moodaa sixa saa daraaddeed bay markaa xadiidkii ay ku ansixiyeen waana calaa shardi sheekhayn bay yidhaahdeen laakiin xadiidka khata ayaa ku jira saxiixuna waa zuuri can cubaydillaahi can ibni cabbaasin can maymuuna waxaa la weydiiyey faara suba ku dhacday jiir suba ku dhacay alquuha wamaa xawlaha fatraxuuhu wa kuluu simnakum subagiina dabeetana cuna marka asbaabtan matniga iminka loo taclinaya waxa weeye dee jiirku kuma dhinto subagga jaamidka oo de uu iska dul maraawun laakiin kuu ku dhinta ayuu dee quusaa waxa weeye ka maayaca markaa matniga xadiidka ayaa markaana la tacliyey mararka qaarkoodna labadaba xagga matniga iyo xagga yani sanadkaba way dhacdaayo waxay taana tusaale ahaan uga soo qaateen xadiid nasaa'i ibnu maaja ay warinayaan man adraka ragcatan min salaati ljumucati wagayriha faqad adraka qofku hadduu ragcad ka soo gaadho salaaddii jumcadii kayrkeed wuu soo gaadhay markaa ibn abi xaatim ayaa wuxuu leeyahay abahay baa xadiidkan weydiye markaasuu waa khada fi lmatni walisnaad matnigiiyo isnaadkiiba khadaa dhaay weeye can izuhuriyi can abi salamata can abi hurayra man adraka min salaatin ragcatan faqad adrakaha qofka salaad soo gaadhay ragcad ka soo gaadha salaadaa wuu soo gaadhay salaat ljumuca yani waxau leeyahay markaa xadiidka kuma sugnaa markaa wahmi markaa dhacay weeye markaa matnigii iyo sanadkii labadaba cilladu way dhacday bay leeyihiin waxyaalaha markaa cillada lagu garanayana dee ilhaam ilaahay markaasuu ku ilhaamiyoo ka dhasha culimmada ikhlaasay markaa ilaahay dartii ay u sameeyeen iyo cilmiganay markaa in badan mumaaraseeyeen oy mutuuntiisii iyo rijaashiisiiba xafideen sidaa daraaddeeda ayay ku heleen oo dabeetana ay ku kala saareen xadiidka kiisa macluulkaa iyo kiisa markaasaan macluulkaa inay ku kala saareen waxaa kaloo ka mid a dee xadiidka iyo rijaashiisa iyo mid walba ayay markaa aqoon dheeraada u leeyihiin markaasay garanayaan xadiidkan inaanu ninkaasi warinin waxaa ka mida in markaa duruqda xadiidka iyo ruwaadda iskhilaafkooda iyo halkay xifdiga ay ka taagan yihiin inay markaa taana ayadana ay aad iyo laxaad ay u kulmiyaan oo isu geeyaan oo saa markaa ku soo saaraan inuu a'immada ka mida caddeeyo yacni xadiidka markaa cillada ku jirtana ayadana waxyaalaha lagu ogaaday ka mid tahay uma alwahmu haddaba wahmigii iyo isboodsiiskii in utulica calayhi haddii lagu daalacdo bilqaraa'ini waxyaalo la xidhiidhay iyo adilo iyo wa jamci turuqi duruqda markaa kulminteeda falmucallalu xadiidka mucallal ayaa la yidhaahdaa uma almukhaalafatu mukhaalafadaasi in kaanad hadday ahaato bitaqyiiri siyaaqi siyaaqiyo hadalku siduu u socdayo siduu u yaallay oo la dooriyo fa mudraju lisnaadi isnaadka kii la dhexgeliyey baa la yidhaahdaa ow bidamji mawquufin mid hadal mawquuf oo bimarfuucin la dhexgeliyo hadalkii markaa munqadic ahna waa la mide ee maqduuc ahana waa la mid baana fa mudrajulmatni mudrajulmatni ayaa isagana la yidhaahdaa waxa uu sheekhu leeyahay waa wejgii toddobaad ee awjuudii raawiga lagu dacninayey oo waxay ahayd iyaduna mukhaalafa ayay ahayd oo khilaafo markaa raawigani dee ruwaaddii kale markaas uu khilaafo ruwaaddii kale tiqaadda ahayd uu khilaafo markaa wuu inoo kala qaaday oo wuxuu leeyahay haddii khilaafiddan raawigu uu khilaafayo hiqaadda haddii ay tahay siyaaqii isnaadkan iyo siduu u socday iyo siduu u yaallay inuu dooriyo waxaa la yidhaha mudrajulisnaad baa la yidhahdaa waa isnaadkii wax la dhex geliyey hadday mukhaalafadu tahay hadal mawquufa oo saxaabi leeyahay ama hadal maqduucba ah oo taabiciintu ay leeyihiin la dhexgeliyo hadal nebigu sala allahu calayh wasalam uu leeyahay kaana waxaa la yidhaha mudrajulmatni ayaa la matniga kii la dhexgeliyey mudrajna waa ismafcuul waa min alidraaj dee adrajtu shaya fi shayin waan dhexgeliye ayaa la yidhahdaa istilaaxana waxay yidhahdaan maa quyira siyaaqu isnaadihi ow udkhila fii matnihi kalaamun laysa minhu waxa la yidhaha waa wixii siyaaqiiyo qaabku isnaadkiisu u socday la dooriyey ama matnigiisii la dhexgeliyey hadal aan ka mid ahayn la dhexgeliyey ayaa mudraj la yidhaahdaa marka mudrajulisnaad waxa weeye waxa siyaaqii isnaadkaasi uu lahaa ayaa la doorinayaa markaa mudraj baa la yidhaahdaayo afar suuro ayaanu markaa xaafidku inoogu sheegay masalan jamaaco ayaa xadiidku waxay warinayaan asaaniid iskhilaafsan mid weliba sanad buu xadiidka u leeyahay iyo silsilad mid ka wada warinaya jamaacadaas ayaa sanad keliya oo asaaniiddaa ka mid a ku warinaya oo markaa iskhilaafka ay iskhilaafsan yihiinna aan markaa sheegaynin tusaalayaal doora ayay markaa u soo qaataan suurada labaad waxa weeye raawiga matiga xadiidku raawi isnaad keliya ayuu leeyahay daraf yaroo ka mida mooyaane darafdaa yar iyo intaa yaree ka mida sanad kale ayay ugu sugan tahay xadiidkii oo isku wada jira ayuu markaa hal sanad ku warinaya sanadkii kaoruu ku warinaya inta yare labaad sanadkeediina wuu goynayaa kaana mudraj xagga isnaadkaa dhacay weeye midna xadiidka raawigu wuxuu haysaa laba xadiid oo iskhilaafsan oo laba sanad oo iskhilaafsan ayuu markaa ugu sugnaaday raawii markaa waa wariyay isagoo labadii isnaad markaa ku gaabsanaya midkood ama xadiid labada xadiid wuxuu ku warinayaa sanadkiisii khaaska ah laakiin matniga kale ayuu ka soo qaadanaya qaybaan ku jirin sida xadiidka laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu walaa tanaafasuu walaa tanaafasu yani waa sanad kale ayay leedahay ee tan lamay soconi markaa sidaasuu isu dhexgeliye ama waxaa la yidhi waxay ku timaadaa raawigaa isnaad wadaya isnaadkii marka uu wado ayaa wax caaridabaa ku imanaya hadalkii baa ka yar joogsanaya oo hadal kale u baxaya ciddii maqashay baa waxay u malaynaysaa hadalkanuu yidhi sanadkii hore matnigiisii inuu yahay waxaa la yidhi haabit ibnu muusa nin la yidhaahdo azaahid ayaa wuxuu u soo galay shariik ibnu cabdilaahi alqaadi buu u soo galay isagoo hore xadaana alacmashu can abi sufyaana can jaabirin qaala qaala rasuul lahi sala allahu calayh wasalam halkaa markuu marayey ayaa haabit soo galay dabeetana haabit buu eegay markaasaa wuxuu yidhi markuu haabit saa u eegay man kasurat salaatu bileyli xasula wejhu binahaari qofka ay badato salaadiisu habeenkii wejigiisaa maalintii wanaagsanaada waxaan uula jeeday ninkan isa soo dul istaagay kan isa soo dul istaagayna wuxuu u qaatay sanadkii uu taxayinu xadiidkiisii yahay li'annahu wuxuu marayey qaala qaala rasuulullaahi buu marayey isaguna hadalkan wuxuu ula jeeday ninkan uu ula jeeday dabeetana haabit baa intuu sanadkaa taxo oo idhahda xadaanaa shariikun xadaanaa alacmashu can abi sufyaana can jaabirin qaala qaala rasuul lahi sal slam man kaurat salaatuhu bileyli xasuna wajhu binahaar saasuu odhan jiray markaa sanadka iyo xadiidkuna shaqo ay isku leeyihiin ma jirto waxaa ku yimi mudrajulmatni oo wuxuu hi waa in la dhexgeliyo xadiidka rasuulka waxa ruwaadda hadalkooda ka mida ayaa la yidhaahdaa oon la kala saarin oo raawigana ama saxaabi ha ahaado ama taabici ha ahaado hadal buu sheegayaa isagu leeyahay ama cid kale leedahay dabadii markaa xadiidkii isagoo la xidhiidhsan oon kala saarin ayuu warinayaa cidda markaa xaqiiqada aan garanayna xadiidka inay ka mid tahay ayay u qaadanaysaa saddex qaybood buu u qaybsanaayo mudrajun fii awali lmatni iyo mudrajun fii asnaa'i lmatni iyo mudrajun fii aakhiri lmatni in xagga hore laga geliyey in dhexda laga geliyey in xagga dambe laga geliyey haddii xagga hore sanadka laga geliyo waxaa tusaale loo soo qaataa asbiqu lwuduu'a weylun lilacqaabi min annaar xadiidkaa saxiixa ah ee abu hurayra uu leeyahay asbiqu lwuduu'a weysada taam yeela maxaa le weylun lilacqaabi cirbaha markaa aan la gaadhsiinin weysada yani hoog baa u sugnaado mina naari xaggeeda uga sugnaaday haddaba asbiquudani arrin dhiirigelinoo abu hurayra la yimi unbay hayd ee xadiidka nebigu wuxuu ka bilaabmayey weylun lilacqaabi min annaari xadiidka bukhaari sidaasuu markaas ahaa dabeetana ruwaaddii kale ayaa waxay u qaadatay in markaas asbiqulwuduu'a weylu lacqaabi min annaari hadal nebiga ka wada sugnaaday inuu yahay aad baanu u yaryahay oo miisaan labaadkan loomaba helo midna xagga waxaa la geliyaa dhexdiisa oo xadiid daaraqudni walinaya busra bintu safwaan waxay tihi waxaan maqlay sura man masa dakara unsayayhi oo ru'fayhi falyatawadda qofka taabtaa ee xubinkiisa tariga ama xinigiisa ow rukfayhi ama meelaha markaa sarcanyahaasoo hoose yacnii taabtaa ha weysayso marka unsayayhi rukfayhi hadal curwa uu leeyahay oon marfuuc ahayn ayaa markaa ay iyadu ka ahaataye nebiga xadiidkiisu waa man masa dakarahu un weeye waxaa ka mid a xadiidkii aynu garanayna macruufka ahaa fayataxanau fiihi xadiidkii badulwaxyiga wahuwa tacabudu allayaaliya dawaati alcadad markaa ay ku soo aroortay ee zuhri markaasuu sameeyey markuu matniga xaggiisa dambe dhacana aad iyo laxaad buu markaa isagu kaasi u badan yahayo waxaa ka mid a xadiidkii isaguna saxiixa ahaa ee bukhaari iyo muslim iyo ay warinayeen ina ummatii yudcawna yowma alqiyaamati quran muxajaliina min ahaari lwuduu'i faman istadaaca minkum an yutiila qurata falyafcal maalinta qiyaamaha ummadayda waa loo yeegayaa loo yeedhayaa iyagoo foodoodi iyo xubnahoodiba ay garan yihiin weysada raadkeeda daraaddeed ka awooda idinka mida inuu quradiisaa dheereeyaana falyafcal ha sameeyo haddaba faman istadaaca minkum an yudiila quratahu falyafcal waa hadal abu hurayra leeyahay ee hadalkii markaa nebiga kama mid ahaa waxyaalaha markaasuu ka yimaada idraajkuna waxaa ka mid a raawigu inuu markaa dee doonayo kelimada qariiba inuu fasiro sida zuhri ataxanuf uu ku fasiray atacabud allayaali adawaati alcadad waxaa kaloo ka mid a inuu raawigu dee uga qastinayo inuu caddeeyo hadalkii inuu dhammaaday sida xadiidka isagana ibnu mascuud xagga atayaadka imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan waxau ibnu mascuud yidhi atixiyaadkii intuu sheegay faida qulta dalika faqad qadayta salaataka in shita an taquma faqum wa in shita an taqcuda faqcud mar haddaad atixiyaadkaa dhammayso salaaddii waa kuu dhammaatee haddaad doontana ka haddaad doontana iska sii fadhi marka hadalkan faida qulta dalika waa hadal ibnu mascuud leeya hadalkii rasuulka kama mid ahaa waxaana lagu gartaa dee inuu raawigu markaas caddeeyo ama a'immada qaarkood ama in la arko hadalkii oo markaa ka socanoo dee riwaayo kale aan markaa la soconin in markaa la arko inaanay suurtagal ahayn nebiga hadalkani inuu ka soo fulaana ayana waa mid ka mida oo xadiidka markaasay warinaya imaamu albukhaari lilcabdilmamluuki saalixi ajraani ayaa u sugnaaday ayuu xadiidku tilmaamayay addoonka wanaagsan laba ajri buu leey waladii nafsii biyadii lowla jihaadu fii sabiil illahi wa biru ummii la axbabtu an amuuta waana mamluuk ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay haddaan jihaad fii sabiilillahi wa biru ummii jirin waxaan jeclaan lahaa inaan dhinto anigoo mamluuka dee waxaa layihi nebiga hooyadiisa oo yar baabay dhimatay markaa intan dambe suurtagal maaha nebigu inuu yidhahdo ka soo fusho idraajkana waxaa la yidhi haddii khata iyo camdiba ay u qaybsantahayo hadday khata tahay dee dhib ma laha inay farabadato mooyaane hadday farabadato dee dabdiga iyo itqaanka raawiga ayay dhaawacdaa haddii ay camdi tahayna dee xaaraan bay markaa noqonaysaa leannu talbiis iyo tadliis baa ku sugan iyo hadalkii oo cid aan odhan in loo tiirinayo haddii ay tafsiir tahayna culimmada qaarkood ayaaba markaa iska fudaydsaday markaa wuxuu uhi sheekhu uma almukhaalafatu khilaafiddaa raawigu ruwaaddii kala khilaafa in kaanad hadday tahay mid ku dhacday bitaqyiirin bisababi taqyiiri siyaaqi siyaaqii isnaadkan ilaayo si uu socday in la dooriyo fa mudraju lisnaadi isnaadka mid la dhex geliyey baa la yidhaahdaa ow bidamji mawquufin hadal mawquufa ama hadal maqduuca hadalkii saxaabada ama ciddii ka dambaysa a bimarfuucin hadal la kor yeelay oo kii nebigaa la dhex geliyey ayadoon la kala saarin fa mudraju lmatni matniga kii la dhex geliyey ayaa la yidhaahdaa ow ama bitaqdiimin ow taakhiirin waxa uu ku yimi horraysiin ama dambaysiin falmaqluubu maqluub ayaa xadiidkaasna la yidhaahdaa waxauu sheekhu leeyahay haddii mukhaalafadu ay tahay uu raawigu ruwaadda kala khilaafaya horraysiin rijaashii isnaadka qaarkood la horraysiiyo ama dambaysiin qaar la dambaysiiyo ama matniga xadiidka ayaa la kala horraysiye oo la isdhaafisiiyey waxaa la yidhahdaa maqluub baa la yidhahdaa maqluubna waa is mafcuulo min alqalbi oo gedidida waxaa la gediyey ayaa la yidhaahdaa xagga istilaaxana waxay yidhahaan huwa alxadiiu aladii tusurifa fii sanadi aw matni bitaqdiimin aw taakhiirin wanaxwi camdan aw sahwan waa xadiidka ugu tasarufay sanadkiisa ama matnigiisa loogu tasarufay in markaa la kala horraysiyo oo la kala dib mariyo iyadoo loo badheerayo ama sahwi ay tahay qalbiga xadiidkuna waxau noqdaa markaa saddex qaybood ayay markaa culimmadu ku tilmaameen midi waxa weeye xadiid mashhuur ku ah raawi ibdaalu raawin maa biraawin qismuntaynu soo marray weeyaanoo raawi raawi lagu bedelo oo masalan waxaa lagu yaqaanaa xadiidkan wuxuu ahaa can saalimin ayuu ahaa markaasaa can naaficin miday isku dabaqan yihiin baa la gelinaya taa qalbi waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa in taqdiim iyo taakhiir lagu sameeyooo wuxuu doonayay inuu murata bnu kacab inuu yidhaahdo markaasaa kacab ibnu mura ayuu yidhi waxa kale oo markaa iyana matniga ayay dhacdaayoo matniga markaa ta dhacdayna waxay u soo qaateen xadiidkii saxiixa ahaa ee toddobadii loo hadhaynaya maalinta qiyaamaha muxuu nebigu yidhi warajulun tasadaqa bisadaqati fa akhfaaha xataa laa taclama shimaalu maa tunfiqu yemiinuhu asalka xadiidku hortuu sidaasuu ahaa laakiin bacdu ruwaat yani saxiix muslim baa bay dhacdaye waxay xataa laa taclama shimaaluhu xataa laa taclama xataa laa taclama waxa dhacday xataa laa taclama yamiinuhu ma tunfiqu shimaaluhu xadiidkuna waxa dhacday xataa laa taclama shimaaluhu ma tunfiqu yamiinuhu ilaa bidixdiisu aanay ogaanin waxay midigtiisu bixinayso waayo midigtaa wax bixisaa taan ogaaninna waa bidixa siduu u qarinayey laakiin haddii la yidhaahdo ilaa midigtiisu aanay ogaanin waxay bidixiisu bixinayso waa qalbi markaa dhacay xadiidka matnigiisa dhacay baa la yidhahdaa sanadka iyo matnigana labadaba wuu wada dhacaa oo waxaa ka mid a waqalbu isnaadin limatnin qismna waataynu soo nidhiyo matni sanad uu leeyahay xadiid in la qaado matni kale la saaro matnigaana la qaado sanadkii kale loo geeyo mararka qaarkood baa dee wax hariiba looga qasiyaa in laga dhigo markaa mawduucoo kaluu la mid noqonaya mararka qaarkoodna ikhtibaar iyo jirrabaad baa loo sameeya sidii imaamulbukhaari reer baqhdaad ay ku sameeyeen ee boqolka xadiid intay matnigoodii iyo sanadkoodii kala wada qaadeen ay tobanka nin u dhiibeen ay yidhaahdeen markaa ha la weydiiyo ee markuu nin waliba yidhi ma garanayo tobankiisii yidhi ma garanayo ma garanayo ee dadka caamada ahay markaa iska wada kacenayn waxba garan maayo markii ay dhammeeyeenu sanad walba iyo matnigiisii markaa isku celiyey mararka qaarkooda saasaa loo sameeyaa markaa qalbigaasina waxaa laidhi waa laba qaybooda ama qasdi buu ku yimaadaa ama qafluu ku yimaadaa hadduu can qasdi yimaado haddii waxaan dee iqraab iyo markaa wax cajiiba in laga dhiga la doonayo ayada ma bannaana hadday ikhtibaar iyo jirrabaad tahay sida imaamulbukhaari lagu sameeyena way bannaan tahay laakiin waa in marka ay dhammaatay imtixaankaasi xadiid walba iyo sanadkiisi la ysku celiyaa haddii aanay qasad lahaynna dee qofka waa loogu cudurdaaraya laakiin waxaa la yidhi hadday fara badato dee muxadid wuxuu noqonayaa markaa raawigaasi mid daciif oo dabdigiisii ayaa markaa daciifaya oo yaraanaya wuxuu yidhi ow bitaqdiimin mukhaalafadu waxay aatay uma ow kaanat ilmukhaalafatu bitaqdiimin ow taakhiirin kala horumarin iyo kala dambaysiin magacyadii ama matnigii falmaqluubu xadiidkaa maqluub ayaa la yidhaahdaa ow biziyaadati raawin raawi kordhintii ayay markaa ku timi falmasiidu kii la kordhiyey baa la yidhahdaa fii mutasili ilasaaniidi asaaniiddii xidhiidhsanayd kii lagu kordhiyey baa la yidhaahdaa waxau leeyahay sheekhu waxaa kaloo raawiga khilaafidiisu ruwaadda kala khilaafa mararka qaarkood waxay ku timaadaa inuu raawi ku kordhiyo sanadka dhexdiisa aanay kordhinnin cid markaa ka siqaysani oo laga kalsoon yahay cid aanay kordhinnin ayuu isagu kordhinayaa marka waxaa la yidhaha almasiidu fii muttasil ilasaniid ayaa la yidhaahdaa waa inuu raawi ku kordhiyo isnaad inuu raawi ku kordhiyo isnaadkii nin aan kayrkii oo ragga kale siqaadda ahi aanay sheegin welibana waana halkaa uu ku dhex kordhiyey waa inay meel simaac ku jiray oo hebel waxaan ka maqlay uu leeyahay hebel ama wuu ii warramay uu leeyahay waa inuu ku jiraa oo halkaa markaa uu soo geliyaa haddii kale oo mucancanu yahay siyaadadana markaa rajaxmaysa waxaa ka mid a xadiid abimirtad alkhanawi baa laga warinaya laa tajlisuu cala alqubuuri walaa tusaluu ilayha qubuurta ha ku fadhiisanina hana u tukanina wuxuu leey ibn abi xaatim aabbahay baan weydiiyey xadiidka waxaa wariyay ibnu mubaarik can jaabirin can busr ibni cubaydillaahi can abi idriis can waasilata can abi mirsadin markaasaa wuxuu waxa markaa ibnu mubaarik inuu xadiidka ku wahmiyey abaa idriis alkhawlaani dhexgelinta busr ibni cubaydillaahi iyo bayna waasila la dhexgeliyey ayaa markaas waxay leeyihiin qalad ah oo markaa wahmi uu sameeyey weeye oo saxiix markaa abidriis inaanu ku jirin weeye busrana wuxuu caddaynayey simaacu markaa ka maqlay waasila inuu ka maqlay buu markaa caddaynayey marka taasoo kale ayaa la yidhaha almaziidu fi muttasil asaniid kaas ayaa la yidhahdaa o biziyaadati raawin raawi kordhintii ayay mukhaalafadii ku timi falmaziidu ka la kordhiyey baa la yidhaha fi muttasil asaniidi fi lasaniidi almuttasilati asaniidii xidhiidsanayd mid lagu kordhiyey ayaa la yidhahdaa ow biibdaalihi ama waxay ku timaadaa bedelid walaa murajaxa walxa laa murajaxa wax kala rajaxaana aanu jirin waxaa kaloo halka sheekhu ayana inooga hadlaya mararka qaarkood mukhaalafadu waxaa dhacdaa bedelid markaa raawi uu bedelo masala sheekhiisii uu bedelayaa oo markaa cid kale ayuu ku bedelayaa wax markaa kala rajaxaana ma jiro وحديث قام مركها فالمضطرب أو بإبدال ولا مرجع فالمضطرب وحديث قام مضطرب يكام مركها اسم الأمريكا ما يسكن أي الله يرهضا مضطرب واسم فاعله من الاضطراب اضطراب نوحل إلى مركها أرين كل ما وفسهاده وسلقي ويابا الله يرهضا وحنا يرهدين الحديث الذي يروى على أوجوه مختلفة متساوية مضطرب وحل إلى حديث قال لقوة رياء أوجوه اسخلاف صلى السمن أي الله يرهضا qaarkood baa weji warinaya qaarna weji bay warinayaan sidii khilaafsan mare la kala rajixi karo oo markay riwaayaadkaa siman yihiin ayaa mudarib la yidhaahdaa hadday se kala rajaxan yihiin ay kala xoog badan yihiin oo ruwaadda ay kala xifdi badan yihiin ama ciddan laga wariyo suxbadoodu ay uga badantay waxyaalihii lagu kala rajaxaye la helayo dee raajaxada ayaa markaa yeelaysa idiraabna markaa xadiidka lagu sifayn maayo xukunkiisiina ma lahaa marka haddii la bedelo oo tabdiil markaa uu dhaco raawigii raawi kale lagu bedelo wax lagu kala rajaxana la waayo mudarib ayaa la yidhaahdaa idiraabku markaa sanadka u dhacayo waana ka ugu badan xadiid markaa shamaa'ilkaba aynu ku marnay ayay tusaale ahaan u soo qaataan inkastoo markaa rag badan dee ay tasxiiyaan oo idiraabkaba ka saaraan waa xadiidka abibakar annahu qaala wuxuu ku yihi yaa rasuulahi araaka shibta qaala shayabatni yuhuudun wa akhawaatuhaa qaala qudni baa wuxuu hada xadiidu mudarib abi isxaaq baa laga warinayaa markaa toban weji qaar baa mursal ku wariyey qaar baa mawsuul ku wariyey musnad abibakar qaar baa ka dhigay musnadu sacad qaar baa ka dhigay musnadu caaisha qaar baa ka dhigay ruwaadina waa iqaadoo lama kala rajixi karayo laysuna geyn kari maayo saa daraaddeed xadiidkanana markaa way ku miaaliyaan oo khadka sutrada markaa la samaysto kaana markaa iyana way ku miaaliyaan inkastoo alxaafid ibnu xajar markaa idiraabkaas uu isagu nafiyey wuri ma jiro idiraabka matniguna isaguna waa iskaba yariya intiisa badan xadiiulbasmala ayay markaa tusaale ahaan u soo qaataan imaam muslim fii saxiixi sallaytu khalfa nabiy wa abi bakr wa cumar anas lahaa wa cuhmaan fakaanuu yastafdixuuna bilxamdi llahi rabbi alcaalamiin walaa yadkuruuna bismi llahi raxmaan raxiim may sheegi jireen fii awali qira'a walaa fii aakhiriha midna may sheegi jireen waxaa markaa xadiidkan ibn cabdilbar baa yidhi waa mudaribo bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen riwaayo kale waanu raawigu bisinka u banbixin nafyi iyo isbaatoona fakaanuu yastaftixuuna alqira'ata bilxamdu lilahi rabbi alcaalamiin riwaayo kaloo saddexaad baa jirto waxaa la weydiiyey anas ku furfurashada tasbiida markaasuu yidhi waxaan ka haya arrintaa ma jiro markaa inkastoo xaafidku leeyahay idiraab kuma jiro haddana tusaale ahaan ayuunbaynu markaas u soo qaadannay idiraabku markaa sanadka iyo matniga mararka qaarkoodna labadaba ayadana waa galaa idiraabka markaa xukunkiisuna hadduu sanadka ama matniga xadiidka markaa ducfigii ayuu ku keenaa waxaanu markaa tusiiyaa inaanu raawigani inaanu dabdinin oo siduu ha markaas aanu u qabanin ayay markaa tusinaysaa oo xadiidka yacnii dhaawac buu geystaa laakiin idiraabka haddii ismi raawi ama ismi abi ama nisbati laysku khilaafay isagoo la garaya raawigaasina iqa yahay xadiidka sixa lagu xukmaayo waxaa magaciisa laysku khilaafay ayadu waxba ma yeesho markaa wuxuu hi ow biibdaalihi ama iyadoo lagu bedelay raawigii mid kale ayuu mukhaalafadaasi ku timaadaa walaa murajaxa wax kale rajaxaana ma jiro falmudaribu xadiidka mudarib baa la yidhaahdaa waqad yaqacu libdaalu bedelidaasi inay camdan u dhacdaa baa la arkaa imtixaanan iyadoo imtixaan iyo jirrabaad looga jeedo tani markaa waa tii aynu markaa horeba ku soo marnay ee aynu maqluubka aynu geynay aqsaamta maqluubka aynu ka dhignay saynu bayquuniyadiiba aynu ku soo marnay oo masalan dee markii imaamu albukhaari oo kale ay imtixaamayeen ee boqolka xadiid markaa ay matnigoodii iyo sanadkoodii isu weydaariyeen taasoo kale weeye marka ibdaalla waa la odhan karaa dee maqluubkaa la dabagediyeyna waa la odhan karaa waxaase ay leeyihiin munaasabada u qalbiga la leeyahay ayaa markaas ka xoog badan marka in aqsaamta markaa laga dhiga maqluubka ayay markaa ku wanaagsan tahay halkan ibdaalka in la keeno halkaas ayuu kaga wanaagsan yahay marka ibdaalku hadduu camdi markaa u dhacaanu maslaxa jirin ee iqraab unu yahay aqsaam almawduuc buu ka mid noqdaa hadduu qalad u dhacana maqluubkii ama mucalalkiibuu noqonaya ayaa buu yidhi markaa sheekhu waqad yaqacu libdaalu ibdaalku inuu dhaco ayaa loo arkaa camdan camdi markaa in loo ibdaaliyo oo loo bedelo ayaa la arkaa imtixaanan iyadoo markaa imtixaan iyo jirabaad markaa looga jeedo ow bitaqyiirin wallahu aclam halkaa inoogu joogo